ciddii munkarka ama xanta samaynaysana la fadhiyaya uma sheekaysanaya oo kama tegaayo ana ka tegi karaya aan ka tegaynin yani mana awoodi karaayo inaan bedelo dee isma qabanayo saas aawadeed waa inu ruuxa markaysa markaa majliska xumaanta lagu samaynayo hadduu kari karayo waa inu ka faaruqaada ka sakaa saas yada wa marka armahin nacaybka qalbiga uu ka nacaya taasu markaa fahamsanaya marka saddexdaa martaba ama darajo ayuu leeyahay munkarka bedela bedeli bedelista la bedeli waxaana xadiiska laga qaadanayaa inkaarka munkarka la inkirayo ama la bedelayaa in istidaaca loo shardiyo qalbiga iyadu in qalbiga laga bedelaa waa mid yani fardu cayn ah waayo ruux kastaaba waa kari karayaa oo caaqila oo caqliyihi inuu qalbigiisa ka dhaco waxaa xun laakiin inuu afka ku bedelo iyo inuu gacmaha ku bedelaa shayga munkarkaa ku dooriyaa ama wax kaga qabtaa iyadu waxay u baahan tahay istifaaca ala awood laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca daruura waatay culamadu yidhahdaan marka ruux haddaanu kari karayn waxaana lamid ah haddii mafsuudo ka badani ka dhalanaysaa wuxuu noqonaya ayr mustaطiic sharcan sidaan kari karayn buu noqonaya xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa xaalkaanu kari karayn inuu ku gaabsado intuu kari karaayo aanay waajib ku ahay inuu waxa weey wax aanu kari karin inuu la yimaado waajib kuma aha laakiin haddaan masalo ka badani ka dhalanayn ee isagun in la dilaa ay keensanayso xaalka caynkaas ah waa u badnaanta oo fadiila waa ugu sugan tahay hadduu dhibtaa iska taxamulo isaga dulqaato oo deedna saa lagu dilo laakiin haddii mafsado ka badan iyo dhibaato kale oo ka badan oo cid kale ugudbaysaa ay ka dhalanayso xaalka caynkaasa uma banaana inuu markaa gacanta ku bedela gacanta inuu ku bedelaa uma banaana wakada markaysaa afka inuu ku bedelo haddii mafsado ka badan ka dhalanayso iyaduna waa soo siyaa uma banaana halka mafsado ka badan ama munkar ka badani ka dhalanaayo takyiir munkarkii la bedelay ma noqonaysa waxay noqonaysaa ziyaado munkarkii la kordhiyey oo la ziyaadiyey ayay noqonaysa ahlu cilmiguna markaa waa sheegay waayo xadiisku wuxuu sheegaya fal yugayiru biyadi hadduu munkarkii is yidhahdo bedel oo munkarkii munkaraad kale sii raacaan yani miyuu kayiro waa bedelay miyaa mise munkarkii waa kordhiyey ma bedelin ma kayira yani waa kordhiyey marka saas aawooda xataa xadiiska laftiisa kuma camal falin waayo xadiiska wuxuu sheegaya falyugayiru biyadi ahliguna ahlucilmiguna waxay sheegeen ahlucilmigu waxay sheegeen munkarka marka la bedelo mar waxa weeye munkarkii inta la dooriyo meesha laga saaro ayaa macruuf iyo khayr bedelaan waa suuro mar labaad munkarkii inta la bedelo ayaa waxaa markaa bedela munkar kale oo ka khafiifsan oo ka yar waa mid labaad marna shaygii munkarkaa shareecadu diiday inta la dooriyo oo la bedelo ayaa mid lamida oo isagii u dhigmaa bedela waa mid saddexaad nooca afraad munkarkii inta la bedelo ayaa munkar kale oo ka weyni meeshii uu isku soo bedelaya ama meesha waxaa imanaya munkar ki kiiba ka weyn kii la doonayo in la dooriyo la bedelo mid ka weyn baaba soo bedelay afartaas suura ay culamadu leedahay bay yidhahdeen marka marka munkarkii inta la bedelo macruuf bedelayo shay wanaagsan oo khayr bedelayo ama munkarkii inta la bedelo munkar kale oo ka yari bedelayo labadaa xaal waa waajib takyiir in la bedela waa waajib marka munkarkii munkar la mid oo la eegi bedelayana waa xaalu ijtihaad bay culamadu yidhahdeen waxaa dhici karta suurada in si la doorto in la bedeliyo inaan la bedelin calaa xasab waxa kale ka dhabanaaya marka alaa kulli xaal waa xaalu ijtihaad in la daaliyo in la dooriyo laakiin munkarkii marka la bedelo ee mid ka weyni meeshii soo bedelaayo booska imanaayo xaalka caynkaasa culamadu waxay isla ogol yihiin takyiirkaas inaanu banaanayn in la hayiraayo la bedelaba inaanay banaanayn waayo laftiisi baa la siyaadinaya la kordhinayaae dee lamaba bedelin taas iyada waa xaalad ijmaaca oo culamadu ay isla ogol yihiin adilo badanna marka ay leedahay ahlu cilmiguna ay caddeeyeen adilada mawduuca ku saabsan waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxay noogu dambeeyey xadiidka afar iyo soddonaad min xadiisi abi saciid man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadi xadiidka afarkiisa waxaa ku sugan wadalika adcafu liimaan waana sharaxnay waxaynu tilmaanay laga tilmaamaayo yani adcafu min hayri xagga dacfiga inuu uga dhow yahay kuwa labada martabee hore awoodi karaaya ee fuliye ee la yimi inuu dacfiga ama taagdarada xaggeeda uga dhow yahay ama kaabee waxaynu caddaynay ana aladcafiyata la tstalzimu dacfa adcafnimadu inayna keensanaynin yani markaa dacfi inayna keensanayn oo daciif limaan inuu yahay inayna keensanayn ay dhici karto inuu qawiy limaan yahay lakiin nisbada cid kaleo loo eegaayo yani iimaankiisu xagga dacfiga uu ka xigo waxaa soo aroray xadiid kale oo isaguna sheegaya walaysa wara'a dalika xabatu khardali min alimaan من الإيمان حبة خردل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأنا حديث مسلم صحيح أقصوه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن فمن جاهده بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن xadiisku waxa uu tilmaamaya nabigu inuu yihi sala allahu alay wasalam nebi ilaahay ma soo dirin hadduu soo dirayna waxaa ummaddiisa uga sugnaaday xawaariyiin qaar u gargaarayaal u ah iyo asxaab sunnihiisa qaabka isaga kadibna dabad kuwaa kadibna kuwaa dabadoodna waxa daba mara oo yimaada qaar xunxun kuwaasoo markaa odhanaya waxayna samaynayn samaynayana waxaan la amrin oo la farin markaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi faman jahadahum biyadihi fahu kii gacantiisa kula jihaadaa waa muumin waman jahadahum bilisaani fahu kii carabka kula jihaadaana waa muumin kii waxa weeye qalbiga ka naca laftiisa inuu nabadgelayo ayuu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam ka qalbiga ka naca laftiisu inuu nabadgelayo walakin man radiya wataabaca ayashe waxaan markaa badbaaday kii raali noqday raaca marka qalbiga waxa uu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam walaysa wara'a dalika xabatu khardal min aliimaan in qalbiga laga naco xabatu khardal wax le-eg oo iimaani kama dambeeyo inuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam loogama jeedo qofku markaa aslu iimaanba waa ka baxayaa hadduu qalbiga munkarkii ka nici waayo wuxuu noqonayaa kaafir looma jeedo waxaa laga tilmaamaya inkaar munkar ayaa wuxuu leeyahay maraatib saddexa in gacanta lagu bedelo iyo in afka lagu dooriyo iyo in qalbiga laga naco martabadaha saddexda haddii midnaba la waayo wixii ka dambeeya waa dembi marka waxaa laga tilmaamayaa shucbada iimaanka iimaanku waa shacab iyo qaybo qaybta ku saabsan munkarka in la bedelo shucbada caynkaas ah wax ka mid noqonayo iimaan ahi oo ruuxu qalbiga inuu ka naco wax ka dambeeya oo marka la waayo inuu qalbiga ka naco shay kaloo maraatibu iimaan gelaya uma hadhin baa loo jeeda oo shucbada khusuuskeeda ka mida yani wixii ka dambeeya waa dembi dembiga in la sameeyaana laysa min aliimaan marka cumuumka iimaanka o dhan lagama tilmaamayo waxaa laga tilmaamaya shucbada ku saabsan takyiir lmunkar munkaraadka in la bedelo shucbada caynkaas ah wax ka mid ah oo yani markaa ka dambeeya qalbiga in laga naco marka la waayo qalbiga nicista laga nacaayo shay kaloo markaa iimaanka ka mida oo shucbada ka hadhay ma jira baa lagu tilmaamay wixii ka dambeeya waa ismi macnaha looga jeeda waa wdalika acafu liimaanna waxaa laga tilmaamaya maraatibta saddexda ah ee munkarka lagu inkiro ee lagu bedelo in qalbiga laga naco ayaa markaysagaa labada martabo kale ka baxaysan yani hadiyada la waayo yani shay markaa shucbada ka mida shucbatu takyiiri lmunkar ama takyiir lmunkaraat oo iimaana oo shucbadaa ka tirsan markaa uma hadhin baa loo jeeda wuxuu ku jiraa waa dembi macnaha noocaasna horeba u yara insha alla markaynu tilmaamaynay in qalbiga laga naca inay tahay fardacayn oo ruux waliba markaysaga awoodi karaayo inta caqliga iyo garashadu ay ku jirto inuu munkarka markaysagaa naco karahaysto saas aawadee istiaacada waxaa lagu xidhay labada martabo hore laakiin martabada qalbiga ku saabsan lama odhan hadduu qofku qalbiga kala heli waayo waayo shay kastoo qalbiga ka qalbiga ka dhacaya khusuuskiisa qofku wuxuu ku yahay yani qaadir mid kari karaaya ayuu ku yahay macnaha caynkaasna sheikh islam ibn taymiya waxa uu ku sheegay minhaaj wuxuu ku sheegay kitaab aliimaan oo majmuuc fataawaha mujaladka toddobaad ku sugan ayuu ku tilmaamay haddaba xadiidkan sheegaayo aynu haddeer akrinay man jahada faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jaahadahum bilisani fahuwa mu'min waxaa dhacdo ahlu bidaca qaarkood inay u daliishadaan xadiiskan iyo xadiiskaaba bixista marka lagu baxaayo ee lala dagaalamayo madaxda dalamada ama fasaqada lakin ahlucilmigu waxay sheegeen aan wax dalil ugu jiro ahlucilmigu waxay sheegeen inaan wax daliili aynay ugu jirin waayo adilo sariix ku ah oo ku cad oo mawduuca khusuuskiisa kusoo aroortay baa jirta marka adila alcaama in la yidhahdo waa daliishanaya yani taasi waxay noqonaysaa min baab itibaac lilmutashaabihad iyadoo mutashaabihaadkii la raacayo muxkamaadka laga tegayo noocaasay noqonaysa taasina waa min saniic ahli bidca oo marka la yihi gacanta ha ku bedelo atakyiir bilyad ma laazimsanaayo dagaal sida imaam axmed ibn xambalba uu marka caddeeyey ishkaalka arrinkaa ku yimi waa arrinka keensaday culamada qaarkood inay markaa yidhaahdaan man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih waxay ku gaartay xubkaanka oo madaxda weeye cidda gacanta wax ku dooraysa ama markaa aqoon cidda masaaisha sharcigaa garanaysa ama aqoonta u leh waxyaalaha munkaraadka garanaysa iyagu waa inay markaa hadlaan oo bayaaniyaan laakiin wixii ficil iyo markiisa markaa ku saabsan waxaa la gaaro yani madax mashaayikda qaarkood baa sidaa mara waana sida ibnu callaan daliil saalixiinka markuu riyaad saalixiinka sharxayo waa siduu maraayo iyo mashaayik kalo badan laakiin sida saxiixa ah waa xadiisku waa inuu caan ku yahay yani markaa mu'miniinta o dhan ruusan kaanu kaanuu aw marqusiin ama ha ahaadeen qaar madaxa ama ha ahaadeen qaar loo madaxya caan waa inuu ku yahay gacanta in lagu dooriyaana ilaaba ilaaba laazimsanayso yani markaa dagaal laakin wixii dagaal ku saabsan iyada waxaa la gaara oo dagaal keensanaya yani markaa xukuumadda ama suldada markaysa markaa waan yani ayaa markaa la kara ee afraadii waxaa dhici karta inay fitna ka timaado ayaa markaa dhici karta sidaas aawadeed wixii aan markaa keensanaynin dagaal gacan wax lagu bedelayaa waa ku bedeli kara waxaanu ku misaaliyay imaam axmed ibn xambal gacanta wax lagu bedelayo carruurta islaynaysa oo kale in lakala la kala furfuro oo la kala kaxeeyo waxay samaynayan waa munkar marka in la kala qabto oo la kala furfuro oo la kala kaxeeyaa waa munkar gacan lagu bedelayo markaasoo muslimina waa samayn karaa wakadalika waxaa kamid a khamriga in la daadiyo yani dhalada iyo waxaa ku jira in la burburiyo oo munkar gacan lagu bedelayo mana aha markaysa waxaa dagaal xataa waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen xaakimka laftiisa munkarkiisa gacan waa lagu bedeli karaa haddii dee aan lagu baxay loola dagaalamo ama mafsado ka badani ama dhibaato ka badani ayna ka dhalan taasi waa maxay masalan oo kale khamriga hadday dhacdo hortaada inuu ku cabo inuu ruuxu markaysaga hadduu awood leeyahay ama u sabri karaayo inuu ka burburiyo ama ka buro waayo waxa ugu weyn oo ku sameeyaa waa inuu markaa dilo marka taa hadduu u sabri karayo waa samayn karaa lakin inuu la dagaalamo markaysa marka u ilaa inuu gaalimo cad la yimaad ila an taraw kufran bawaxan cindakum min allahi fihi burhaan sida nabigu sala allahu alay wasalam taasna waxa weeye ruuxii marka aan u sabri karayn awoodi karay waa inuu marka iska daya saas aaweed imaam axmed ibn xambal raxmat ullahi caleyh waa ki yihi laa yatacarafu bisuldani faina sayfahu maslul suldaanka ama madaxda yani markaa la isuma bandhigo oo lama banbaxo waayo seeftiisu galka waa ka siban galka waa ka siban marka macno noocaasa ayuu markaa tima waxay u jeedaan taas marka xadiidkan kale marka faman jahadahu biyadihi fahuwa mu'min xadiisku madaxda kumaba cadao waxa uu xadiisku sheegayaa ahlulbidaca iyo culamaa suuq taas yadaa bu tilmaamay waayo maxaa horeeya maa bacata allahu min nabiyi ila kana lahu min ila kana lahu min ummatihi xawaariyuuna waasxaabu ya'kuduuna bisunati waxaa la soo sheegay gargaarayaashiisi iyo asxaabtiisa markaasaa uma takhlufu min bacdihim khuluufun khuluuf qaar xun ayaa dabadaba mara oo daadimaad kuwaas maxay samaynayaan waxay odhanayaan waxaynay fulinayn wax maxaaya markaa samaynaya waxaa la amriya yani muxaalafaad bay samaynaya yani bidac iyo macaasi macaasi iyo bidcooyin bay la imanayaan wanaagga ay leeyihin waa samaynaynaana ma fulinayaan marka idan yani inay umara yihiin xadiisku marka waxa wa yani daahir ma lakin imaam axmed ibn xambal marka uu yihi xadiidka xadiidkani hada khilaaf dhaafta oo u istinkaaray macnaha wuxuu uga jeedaa in nooc tashaabuhi ku jiro oo ahlulbidac waa ay cuskan karaan lakin ma aha xadiidkii sariixa ahay sariix kaloo ka hor imanaya ma waayo khuluufka lama sheegin inay markaa yihiin madax bale waxay baari ku yihiin inay madax ahayn saas waa haddiiba laga soo qaado cumuum inay tahay oo ay soo gelayso madaxay reerkeedba axaadiista madaxda ku saabsan markaa haddii gaalnimo cada ayna la iman aan lagu bixin ayaa markaysagaa nas khaas ah wadaliil khaas muqadam cala daliil cam daliilka khaaska ah waxau yahay mid laga horumarinaayo daliilka cam lakiin ahlbidac waxay iska cuskadaan naska tashaabh ku jiro فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني فاصل waxaa lamida xadiidka kale ee sheegaya halaaku ummatii cala aydi khilmati min quraysh yani ummadayda halaaggeedu waxa ku sugan yahay wiilal quraysha gacmahooda ku sugan yahay markaas ya rasulka ilahi maxamed yeela markaasuu nabigu yihi sal allahu alay slam ana annaasa ictazaluu hadday dadku ka ictizaali lahaayeen oo iskaga dheeraan lahaayeen yani way fiicnaan lahayen ama lawda tamani loo fasiro waxaan jeclaan lahay inay iskaga fogaadaan oo ka ictizaalan uga dheeraadaan taasna ahlbidca qaarkood waa cuskadeen iyadoo markaysa markaa ay tilmaamayaan in imaam axmed ibnu xambal marka uu yihi axaadiista samciga iyo daacada sheegaysay ka hor imanayso oo u yihi marka inankiisii musnadka ka masa xadiidkaas idrib cala hada alxadid waayo wuxuu khilaafsan yahay axaadiista samciga iyo daacada sheegay iyaduna waa nafsu shay xoogaa markaysa markaa tashaabuha ay dhici karto lafdiga xadiidka inuu ku jiro ama macno ahaan markaysaga ay dhici karto in si kale markaysaga ay u qaataan oo ay miskaansadaan ahlubidacu aawadeed busawi wailaa xadiidku yani mukhaalafa cad oo sariixa ama khilaafsana axaadiistaas oo wax khuruuj iyo bixitaan marka la hamashi shuraxda axaadiistaas oo unoqota kii waliba wuxuu sharxayaa in axaadiiskani marka uu tilmaamayo inaan dadku la dagaalamin ay iska daayaan sabran shuraxda axaadiista saas yadaa bay kufasiray lakin maadaama ictizaalki uu aqbali karo inaan waxa weeye la adeecin ha uu aqbali karo oo ixtimaalka noocaasi uu ku jiro aawadeed bu markaysa markaa imaam axmed ibn xambal oo u yihi markaa idrib cala hada alxadid sidaa aawadeed bu u yihi xadiidkan markaa masa marka waa min qabiil mutashaabih annisbi noocaas markaa w lakin waxaa laga qaadanaya sabirka la sabraayo ee aan lala dagaalamayn taas yadaa baa laga qaadanaya madaxda dalamada ah kamana waa imanayso axaadiista sheegaysa haddaan gaalnimo cadba iman inaan markaa la dagaalama inaan ugu baxay axaadiistaas kama hor iman waayo macnaha ictizaalku waxaa looga jeeday fain amara bimacsiyati falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro maqal iyo adeecitaan ma leh ahaado ama cid kale ahaado laa daacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq makhluuqa ateecitaan la ateecaya ma jiro oo lagu ateecayo ilaha khaaliqa in la caasiyo marka macnaha ictidaalka looga jeedaa waa in la sabro oo aan taradii lagu qabsan oo aan lala dagaalamin oo aan markaysaa lagu raacin waxyaalaha markaa munkarka ee shareecada khilaafsan ee wixii macsi iyo dembi ah lagu markaysaga caasiyo macnaha looga jeeda waa saas laakiin maadaama ixtimaalka la yara geli karo oo inaan waxuba laga maqlayn ayaa dhici karta marka bacdaalbida inay cuskadaan marka almuhim axaadiista nusuusta waadixa ee cadcad ee sariixa ah waa in waxa weeye markaysa markaa loo celiyaa nusuusta tashaabah kusugaya maslaga ama ariiqa ahlusunna waljamacana waxay yihiin axaadiista ama adilada mutashaabiha ah in loo celiyo adilada muxkamaadka ah oo lafdigu wuxuu aqbali karaba macno saxiyo macno aan sax ahayn inta lafdiga macnaha aan saxda ahayn u aqbali karo inta lagu xambaaro inaan saa loo raacin taasi waxay tahay min maslaki min masaaliki ahli bidca ahli bidca ariiqa iyo waddada lagu yaqaano ayay markaysaga ka mid marka taana saas yidhaha waxaynu kaloo sheegnay munkarkii bedelaada la bedelaayo hadday ka dhalanayso munkar kale oo ka weyni in laba in la bedelaa inayna banaanayn waayo xaqiiqatan waxay noqonaysaa munkarkii inaan la doonin oo la bedelinayn la ziyaadiyo la kordhiyo noocaasina adilo badanna culamadu waa ka qaateen oo arrinka noocaasi waa ka deliishay ay ka mid tahay xadiidka sheegaya in nin masjidka nabiga sala allahu aleyh wasalam uu ku kaajay daada saxaabada ay ku kaceen iyagoo doonaya inay markaa u diidaan ninkiina waxa wey waaba kaajiya markaasaa nabigu sala allahu alay wasalam wuxu laa tuzrimu kaadiga ha ku goynina masjidka in lagu kaajaa waa munkar waa shay shareecadu diiday saxaabada markaa ku inkiraysa munkarkaasa isleeyiin bedela markay nbi marka ku kaceenna nebigu sala allahu alayh wasalam waa u diiday oo wuxuu yihi kaadida ha ku goynina bimacnaa daaya ha dhamayste waana munkar sii socdaa markuu kaadidii dhamaystay ayuu ninkiina nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam masjidka in lagu kaajaa inay habboonayn oo wax banaan aynay ahayn saxaabadiina uu ku yidhi wadaan soo qaada biyo ah oo meeshuu ku kaajay ku shuba yani masjidku ciid buu ahaa sibir maaha wadaan biyo ah soo dara meeshii uu ku kaajay ku shuba saxaabada isiyagoo doonaayo munkar inay bedelaan ayaa haddana nabigu sala allahu alayh wasalam u yidhi ha ku goynina kaadida bimacnaa daa muxuu sidaa u leeyahay munkar kaloo ka weyn baa ka iman karaa oo waxaa ka mid ah inuu ninkani markaa cadoodaba oo diintaba markaa uu ka noqon saa suuro suurtoobi karta ama dhici kari lahayd caqlan inuu ninkani markaa waxaweya lagu soo kacay oo arrinkan loo diidaayo inuu kaadida inuu la carcaraayo dhici karto dabeedna masjidka meelo badan oo ka mida kaadidaasi ay gaadho marna xaggaa uu la tago marna xaggaa iyadoo ka socto meel keliya markuu ku kaajeeyey wadaan keliya ku fillaatay lakiin hadduu kaadidii wala socoto la carcararo wadaamo badan bay u baahan lahayd wadaan keliya kuma fillaatay marka nafsado ka badan baa ka iman karaysay inkaarkaas saas aawadeed buu nebigu sal allahu alay slam yidhi laa tusrimu xadiiskaasi daliil buu u yahay waxaa kaloo u daliila xadiiskii kale markaa nebigu sal allahu alay wasalam u yihi lawlaa ana qawmaki xadiisu cahdin bijaahiliyatin wa fii lafdin bikufrin lahadamtu lkacbata wala banaytuha cala qawaacidi ibraahim inuu caaisho nabigu ku yidhi sal allahu alay wasalam haddii markaa lala yahay in qowmkaagu waktigay gaalnimada ka yimaadeen inay cusub tahay oo dhowdahay haddii lala yahay kacbada waa dumin lahaa kacbada waa dumin lahaa oo waxaan ku dhisi lahaa sees seeskii ibraahim qawaaciddii ibraahim ku bineeyey kacbada ayaan kacbada ku binayn lahaa intaan dumiyey waxa u diiday kacbada inuu ku celiyo qawaaciddeedii inuu ka baqay dadka qaarkood inay ku fitnoobaan oo nabigu sal allahu aleyh wasalam dadka qaar wuxuu uga baqay fitno ay ku fitnoobaan arrinka noocaasi u dhalan markaa si aan mafsadadaas ama dhibaatadaa weyne uga dhalan ayuu isaga daayay iyadoo kacbadii in ka midi ayna dhisnayn oo quraysh nimanka la yidhaahdo markay kacbada kacbada dumiyeen dabeedna kacbadii dhiseen waxaa ku yaraaday kharashkii oo waxay yidhahdeen waxaa kacbada ku dhisaysaan waa inay noqotaa xoolo xalaal ah hadda iyagoo gaalaabaysaa leeyihi xoolo xalaal ah waa inay noqotaa waxaa ku dhisaysaan oo aan ribo iyo markaisagaa dhac iyo boog iyo waxba ku jirin markaasay ururiyeen xoolihii dabeedna waxa weeye inaynay u gaadhayn ayaa u muuqatay dabeedna lix dhudhun ama lix dhudhun iyo wax ayay xagga galbeed ka soo kaceen qawaaciddii ibraahim intii kala dhiseen marka intaas kacbada ka mid ah ee xagga galbeed markaysagaa ka xigta ee xijriga ku guda jirta xijriga ma wada ahee qayb ka mida ah waa in kacbada asal ahaan uga tirsan xaqiiq ahaan in uga tirsan wey haddana dhismihii kacbadu aanu shamlinayn oo aan kacbadii markaysa markaa hadda ayna ka dhisnay marka qawaacidda inuu ku celiyo waxa u diiday mafsado ka badan inuu ka baqay nebigu sal allahu alay wasalam calaa kulli xaal masaladaasi adilo badan bay leedahay ahlu cilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin waa isku waafaqsan yihiin culamada qaarkoodna ijmac bay kusoo rareen oo munkarkii hadduu ka dhalanayo munkar kaloo ka weyni iyo dhibaato kaloo ka badani in la inkiro ama la bedelaa inaynay bannaanayn waa biijmaaci alculama culamadu waa isku waafaqsan alxadiiث alhamis wاhalaaثuun xadiidka shan iyo soddonaad can abi hurayrata muslim waxa uu soo wariyey abu hurayre ka soo wariyey radi allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasul lahi salى allahu alيyه wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi laa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tanaajashu ha isku yani haweynina iibkaa waxay kala iibsanaysaan walaa tabaaqadu ha isu cadhoonina ha isnicina walaa tadaabaru ha isu daba jeedinina yani afarta ficilba labadii taood midkood baa la xadfay laa tataxaasadu walaa tatanaajashu walaa tatabaaqadu walaa tatadaabaru waa min baabi xadfi ixda taag labadii taoodo midkood la xadfay weeyaan walaa yabic bacdukum barkiin yaanu iibinin calaa bayci bacdin yani kuwo kale marka isagaa iibkooda yaanu ku dul iibin oo alaabtuu iibsaday ruuxu yaan mid kale ku odhanin alaabtan waxaan ku hayaa mid kale oo ka wanaagsan oo isla qiimaheeda aan kaa siinayo ee iska celi kara ama waxaan ku hayaa mid kale oo ka wanaagsan oo ka jaban wa kunuu cibaad allahi ikhwaana wa kunuu waxaa noqotaan cibaad allahi ay yaa cibaad allahi addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda cibaad allah waa munaada xarfu nidaagii la xadfay almuslimu akhu lmuslimi muslimku akhulmuslimi muslimka kale waa walaalkii ha loo jeedaa muslim kastaa muslimka kale waa la walaal yani kullu muslim akhun lilmuslimi اlakh laa yadlimuh ma dulmiyaayo waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa diidmo waxayna u dhacaysaa reebis laga reebaayo yaanu dulmiyin baa loo jeedaa walaa yakhdulhu ma hoojinaayo oo maruu u baahan yahay gargaarkiisa uma gargaari waayo yani yaanu hoojin baa loo jeedaa ee ha caawiyo ha u gargaaro markuu nasrigiisa u baahan yahay wax sharcigu banaynayo walaa yakdibu ma beeninaayo yani yaanu walaa yakdibuhu uma been sheegaayo dhe yukdibuhu bay culamada qaar dabdiyeen oo ya-da la godo markaase waxay noqonaysaa laa yukdibuh ma beeninayo markaasay noqonaysa akdaba bimacnaa been buu nisbeeyey wey lakiin sida mashhuurka ah marka loo dabdiyo ya-da la kordhigo laa yakdibuh waxay noqonaysaa uma been sheegaayo oo wax war beena uma sheegaayo yani yaanu u sheegin walaa yaxqiruhu ma xaqiraayo yani yaanu xaqirin attaqwa haahuna nabigu wuxuu uhi sal allahu alay wasalam attaqwa taqwadu haahunaa halkaasay ku sugantay wayushiru ilaa sadrihi alaa maraatin nebigu wuxuu tilmaamayay sal allahu aleyh wasalam laabtiisa ayuu tilmaamayey alaa maraatin saddex goor bixasbi mri'in min ashari ruuxa waxa ugu filan min ashari xagga sharka waxa ugu filan an yaxqira inuu xaqiro akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka inuu xaqiro ayaa shar ugu filan kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun muslim dhammaantii cala lmuslimi muslimka kale oo dhan xaraamun xaraamu ka yahay damuhu dhiiggiisaa ka xaaraan ah wa maaluhu xoolihiisaa ka xaaraan ah wa cirduhu sharaftiisa in la waxyeeleeyo ama wax laga sheego baa ka xaaraan ah rawahu muslimu xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey muslim ibnu xajaaj imaamka macruufka baa soo wariyey xadiiskani waxa uu ka hadlayaa xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin iyo muslimiintu inay walaala yihiin iyo inay isxurmeeyaan ayuu xadiisku ka hadlaya iyo waxyaalaha walaalnimada waxyeelaya in la iska ilaaliyo marka nabigu sal اlahu alيه waslam wuxu la taxaasadu wala tanaajashu wala tabaaqadu wala tadaabaru waa nahyi ha isxaasidina oo bimacnaa barhkiin yaanu barka kale xaasidin xasadkana horey nuga soo hadalay oo nicmo ama wanaag cidi ay haysato in la jeclaysto waxaas inay ka baxaan ama waxa inuu waayo ayaa waxaa la yidhahdaa xasad oo ruuxii markaa jeclaysto in ruuxa kale nimada haysat uu nicmadu haysto isaga lagu soo wareejiyo isagana laga qaado ama isaga yaan lagu soo wareejinay isaga in la seejiyo nicmada iyo wanaaggaa uu ka madhnaado si ay u sinmaan ahlucilmiga qaarkood waxay kale kusii dareen hadduu jeclaysto ruuxu inaanu ka sarraynin taasi lafteedu waxay soo gelaysaa bay dhahaan xasadka saddexda martabana hore aynu soo aragnay waana soo sharxnay marka xasadku waa sifa xun marka wax qibda la yidhahdaa banaan waxa wanaagsan in waxa weeye ruuxu uu kanto waa banaanta waatuu nabigu yhi sal اlahu alay slm laa xasada ila fi اtnatayn xasad ma jiro yani laba markaa khaslo gudaheed mooyaane bimacnaa waxaa loo jeedaa xasad maxmuud oo fiicani ma jiro in laba shay ruuxa lagu kamanayo mooyaane xasad baa lagu ilaaqay hibtaana loo jeedaa hibtadu waa maxay ruuxu nicmada uu haysto inaanu jeclaysan in nicmadaa uu waayo nicmadaasi ha ahaato nicma dunyawiya ama ha ahaato nicma diiniya laakiin inuu jeclaysto nicmadaa nicmo la mida inuu ilaahay siiyo oo weliba marka umuuraha diinta ku saabsan waa maxmuud in marka ruuxa markaa hibta la sameeyo o la kanto oo nin baa ilaahay waxa uu siiyey xoolo markaasuu xoolihii khayrku ku bixinaya oo u sakhiray mid kale wuxuu tamaniyo jeclaystay xoolaha hebel haysto xoolo la mida inuu ilaahay siin lahaa oo sidaa khayrka uugu bixinayo kale isna uugu bixin lahaa waa shay maxmuud oo fiican tamaniga caynkaasna ajar buu ku helaya ama nin baa waxa weeye wuxuu leeyahay cilmi oo sharcigiiba aqoon u leeyahay waana ku camal falaya waana nashirinaya faafinaya markaase mid kale wuxuu tamaniyey aqoonta hebel cilmiga u leeyahay mid la mida inuu u yeelan lahaa oo sidaa cilmiga uu u faafinayo oo kale inuu u faafin lahaa taasina waa mid maxmuud ah waxaanu ku helayaa ruux ajar marka labadaas waxa weeya nooc ee suurada markaysa markaa xasad u eg laakiin xasad aan ahayn ee khibdada ah kamashadaa markaysaga waxa wanaagsan ee uu ku sugan yahay ruuxaasi la kamanayo waa mid maxmuud oo fiican waana mid laga ajar siinayo waxyaalaha mubaxaadka oo kale hadduu markaa iyadana tamaniyo ajar kuma helaayo laakiin kuma dambaabayo hadduu is yidhahdo shay wanaagsan oo ku sugan yahay oo labada xadiisku sheegay aanu ahayn labadan waxaa loo soo gaaraya labadana waa laba shay oo ajar ku helaya tamanigeedu u fiican yahy laakiin shaygii mubaax ahaa in la tamaniyo iyadaan markaa waxaa mubaaxa aan dembi ku jirin oo la jeclaysto markaysagaa taasoo kale inuu ilaahay siin lahaa kumana dambaabayo ajarna kuma helaayo ruux baa markaa waxa uu leeyahay yani ubad badan markaasuu wuxuu jeclaystay sida hebel u tarmo oo kale inuu tarmo marka haddaan tamanigiisa ku jirin ubadkaasi inay xumaan iyo wax la mida markaysaga ugu garab yeelaan ama ugu gargaaraan ama inuu ku kibro iyo wax la mida haddayna ku jirin laa calayhi walaa lahu ajarna kuma helaayo kumana dambaabayo yani saas yani shay mubaaxa ayuunbuu mubaaxnimadiisii u tamaniyey aan wax kale ku tacalluqin laa taxaasadu waatuu ilaahay yidhi am yaxsuduuna annaasa cala ma aataahum allahu min fadli dadkan waxay ka xaasidayaan fadligiisa uu ilaahay siiyey yani inay ka xaasidin baa loo jeedaa marka ruux waa inuu ilaahay baryaa ee ruux kale waa inaanu nicmada la siiyey ka xaasidin walaa tanaajashu iibka ha isku haweynina najshigu waxa weeye waa in iibka shayga qiimihiisa la kordhiyo oo lagu haweeyo ruux baa wax iibsanaya markaasaa markuu baayaco uu yidhahdo intaasaan kaa siisanaya au yidhi war anaa in ka badan kaa siisanaya isagu iibkii ku haweynaya markaa ta noocaasi markaa waxa ma banaan walaa tabaaqadu ha isu cadhoonina oo qaarkiinba qaarka kale yaan u cadhan haddayba dhacdo cadhadu in lagu daa'ima maayo oo layskaga sugnaado walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinma waxaa nabigu sheegay sal allahu alay wasalam ruuxa muslimkii inuu walaalkiis ka haajiraa inaanay u bannaanayn ay xaaraan tahay laa yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu lmuslima fawqa alaaثata ayaam yaltaqiyaani fayucridu hada wayucridu hada wakayruhuma aladii yabda'u bاsalaam nabigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam inaanay xalaal u ahayn ruux muslima ruux kaloo muslima saddex maalmood wax ka badan inuu ka haajiro ka dheeraado way kulmayaan markaasa kaasi jeesanaya ka kalena jeesanaya yani dembiga waa wadaagayaan wa khayruhum aladii yabda'u bisalaam waxaase labadooda khayr badan ka salaamta bilaaba kaasaa waxaa weeye khayr badan xadiis saxiixa waatuu nebigu sala allahu alay slam saakiyey laakiin arrin diineed hadday tahay wuxuu uga haajirayaa oo ruuxii markaysaga mubtadico kale uu yahay ahlucilmigu waxay yidhahdeen xadiiskan ma soo gudagelayso haddii liamrin diiniyin ay tahay waxaa looga haajiraya ruuxii waa faasiqba aan fisqigiisi u aabayeelin waa looga naseexeeyey fisqigii waa ka fiqi waayo ka noocaas oo kale ah haddii maslaxa ku jirto waa in laga haajiraa wakada ruuxii waa mubtadic oo bidcu u saaxiib yahay yani bidcada caynkaasana daaci buu ku yahay kaasna waxa weeye waa laga hajiraa waa laga dheeraadaa hajriguna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood hajri wiqaa'i iyo hajru cuquuba hajri waxaa looga jeedaa waa wiqaa'i oo sharka iyo xumaanta ruuxani inaanu ruuxa kale soo gaadhin buu uga dheeraanaya oo wuxuu isaga karantiimaynayaa si aan markaa cadhadiisa aan u qaadsin ila ruux markaa mubtadacihi mubtadici ahi oo bidca u saaxiibi waa cadhaysay marka cadhadiisu ka fogaanaya marka hajrigaas waa hajri wiqaa'i baa la yidhahda waa iska ilaalin aafadiisa iyo dhibtiisa la iska ilaalinayo laga fogaano hajrina waxaa la hajru cuquuba waa mid ciqaab iyo tacziir looga jeedo ka loo shardiyo maslaxa raajixa inay ku jirto haddii kale in laga haajiraa ruuxaas aynay bannaanayn waa hajriga cuquubada ku saabsan oo ciqaabta looga jeedo ruuxa in lagu tacziirayo ama lagu ciqaabay lakiin hajriga wiqaa'iga ahi yani yado taa looma shardiyo labada noocbana culamadu waa ka warrameyn labada noocba waa ka warrameyn marka xadiidkan waxa weeye sheegaaya laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu lmuslima fawqa alaaata ayaam waxau ku saabsan yahay arrin diiniya haddaanu ruuxa uga haajirin uga dheeraan umuura dunyawiya ayaa laga yaabaa inay isku maandhaafeen markaasi kala cadhooday marka haddii waxa weeye labaduba hijraankii ay sameeyaan waxay noqonaysaa dembiga inay wadaagayaan arrin aan diini ahayn hadduu markaa uga haajiro oo ruuxaas faasiqnimadiisa daraaddeed aan uga haajirin ama bidcadiisa daraaddeed aan uga haajirin wuxuu noqonayaa kaa xadiisku sheegayuu soo gudagelaya laa yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu lmuslima fawqa alaaata ayaam laakiin kan kale ee xumaanta uu ruuxu ku sugan yahay hadday fisqi tahay iyo hadday bidac tahayba looga hajirayo looga dheeraanayaa taasi waa inta uu xumaantaa ku sugan yahay hadduu ka toobad keeno ka noqdo yani hijiraankii meesha waa ka baxaya saxaabi asxaabta rasuulka sal allahu alay wasalam ka mida ayaa wuxuu arkay nin finiin tuuraaya finiinku waa farta iyo suurka yani dhagax yare quruuraxee lagu gano ayuu arkay markaasuu saxaabigii wuxuu u sheegay ninkii ina rasuul lahi sal allahu alayh wasalam naha can ilkhadfi rasuulku sal allahu alayh wasalam waa reebay oo waa diiday fininka markaasaa ninkii wuxuu ku celiyey hadalkii uu u sheegay ayuu yihi naha rasul lah sal la sl an ilkhadfi markaasuu haddana fininkii u noqday saxaabigii baa cadhooday markaasuu wuxuu yidhi wallaahi inaan dib dambe kuula hadlayo waxaan kuu sheegaya xadiiskii nebiga naha rasul lah sal la ala sl an ilkhadfi markaasa haddana ficilkay ku noqonaysaa dib dambe kulama hadlayo yani sunada inuu khilaafo uga haajirayo waa amri diini wakada cabdullahi bn cumar ayaa wuxuu sheegay xadiiska uu nebigu yihi sal allahu alay wasalam laa tamnacu ima allahi masaajid allah dumarka addoommada ilaahay ah ha u diidina masaajidda ilaahay oy masaajidda kusoo tukadaan ha u diidina markaasaa inan cabdullaahi bni cumar dhalay ayaa wuxuu yidhi wallaahi lanamnacannahunna lanamnachunna lanamnacannahunna ha ilaahay baan ku dhaartay u diidnay oo u diidnay markaasaa cabdullaahi bni cumar oo aabbihii abaacaayay waxaanu ka dhaartay weligii inuu dib ula hadlo ilaa uu dhintay lama hadlin badi waa hijraan liajl illaah waa ilaahay dartii oo looga hajira oo mukhaalafada sunnada la khilaafaayo baa hijraanka caynkaasi ahaa marka waa lamrin diini arrin diini wey marka almuhim taana waa saas walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiin yaanu iibinin iibka qaarkiin iibiyeen yaanay ku dul iibin waxaa loo jeedaa tii hore waxay ku saabsanayd qiimaha inuu ku haweeyo tanna waxay ku saabsan tahay shaygii u iibsaday shay kale oo ka jaban inuu yidhahdo anaa kaa iibinaya iska celi ama mid ka wanaagsan oo la qiimaa baan kaa iibinayaaye iska celi taana nabigu sal allahu alayh wasalam waa nahy walaa yabic bacdukum cala bayci bacdi oo kale nabigu yihi sal allahu alayh wasalam okunuu cibaad allahi ikhwana waxaad noqotaan addoommadii ilaahayow walaala noqon bimacnaa walaalnimadu waxay keensanayso yani markaa fuliyaa loo jeeda almuslimu akhu lmuslim ruuxa muslimka ah ee muslimka kale waa la walaala siduu ilaahayba u yihi inama almu'minuuna ikhwa wax kalaba maaha mu'miniintu waa walaala laa yadlimuhu walaa yakdulhu walaa yakdibhu walaa yaxqirhu yani yaanu dulmiin baa loo jeedaa oo wax dulmi ahaan u geysan yaanu hoojinin oo mar u baahan yahay nasrigiisa iyo inuu isaga u hiiliyo yani marka yaanu u hiilin waayo maxaana u shardi ah waxaasi waa inay tahay wax banaan waayo dembi in cidnaba loogu hiiliyaa ma banaan ruuxa hadduu markaa dambawsan yahay waa in dembiga laga qabtaa hadduu ciqaab mutaysto sharcigana waa in ciqaabta la mariyaa in laga daafaco oo la yidhaahdo waxa weeye waxba looma geysanaayo wax kastaba ha sameeyo aanaa ku gudban mid banaan ma waa muxaram walaa yakdibuhu uma been sheegaayo waxaa waajiba inuu hadduu wax u sheegayo hur u sheego laakin been inuu u sheegaa uma bana way been sheega way xaraam tahay lakin waxaa laga reebayaa mararka qaar baa ay noqon kartaa beentu mid banaan bal ay dhici kartaa beentu inay waajibto saabadeed maxay tahay ruux baa wuxuu doonayaa hebel inuu xaq darra ku dilo hebelkii gurigaagaabu ku jiraa ama meeshuu ku jiraad og tahay markaasuu ii sheeg buu yihi markaa hebel halkuu ku jiro wuxuuna doonayaa inuu dilo inaad u sheegtaa ma banaana waa muxaram waayo waa caawin dembiga aad ku caawinayso waxaa waajiba inaad ka qariso aad tirahdo ma aragta aad tirahdo kuma jiro xaqdarro hadduu doonayo inuu ku dilo inaad uga caawisa ma banaana xoolo uu leeyahay baad haysaa ruux dulmi kaga qaadaya ad og tahay inaad u sheegta ma bana marka walaa yaqdibu waa saas xaaladaha qaarkood beentu waxay noqotaa mubaax mid banaan waan waajib ahayn ayay noqotaa waxaa ka mid a waktiyada ay markaa beentu noqonayso mubaax ruuxu laba ruux buu islaaxinaya hagaajinaya markuu ruux markaa ruuxa kale islaaxinayo o hagaajinaayo inuu waxa xuna ay iska yidhaahdeen inuu u kala sheegaa ugu banaan waa inuu isakhiraa war berada aday kugu radan tahay ninkani xumaantaas kumaba jirta wanaagu kaa sheegay ta noocaas waxay noqonaysaa mid waxa weeye yani markaa wanaagsan bay noqonaysaa waayo waxa loo jira islaax wax la islaaxinaya loo jira marka suwarkii ama suuradii bay ka mid tahay oo ahaa markaysa waxa mubaax ay ahayd waxyaalaha yani been in la sheegaa ay mubaaxa ahayd xaaladahaas walaa yaxqiru muslimku muslimkala xaqiri maayo yani yaanu xaqirin baa loo jeedaa oo yasib oo ruuxu inuu xaqiro ruuxa kale muslimka uma banaana laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaaء min nisaaءin casaa an yakuna khayra minhun nebigu wuxuu ilaahay waxa uu yihi laa yaskar qawmun min qawm yani rag inay ku dheeleen casa an yakunuu khayra minhum waxay gudan yihiin ka ay xaqirayaan ama ay ku dheeleelayaan inuu ka khayr badan yahay uu muday walaa nisaau min nisaain dumarna dumar yaynay ku dheeleelin casaa an yakuna khayra minhun